meeshan waxaan rabaa in aan kaga hadlo amar ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha amarkaas wuxuu yahay maantay oo taariikhdu ay tahay bishii tobnaad tobankeedii sanadka in aan lagu qaban karinin magaalada degmada cadaado shirar aynan ka warqabin degmadu si loo ogaado in uu degmada cadaado nacfi u leeyahay iyo inuu dur u leeyahay shirarkaas oo khilaafkii ka dhashahay degmada u keeni karo amni daro waxaan amraynaa ku amraynaa taliska booliska taliska daraawiishta taliska nabad sugidda in ay amniga dardargeliyaan oo si wanaagsan ay uga qayb qaataan insha allahu inaan ku guulaysanana waan malaynayaa awaamiirtaas qaadashadeeda sidii ay ahayd inta loo qaatay in looga miro dhaliyo waxaan kaloo sheegaynaa hay-adaha kuwoodii kuwooda kala duwan hay-adihii oo samafalka in ay sidii ay shaqada u wadeen maadaama isbedel dhacay xaafiiska ay iska soo xaadiriyaan ay yimaadaan shaqada dadweynaha ay u hayeen sidooda ay u qabtaan xiriir fiican ayaa naga dhexeeya deegaanka amnigiisa awal ugu wanaagsanaa haddana in aad loo sii wanaajiyaan doonaynaa xiriir baan leenahay haddana waa wada xiriiraynaa nabadgelyada iyo deegaanka ayaa noo wada yaal
amniga sidee wajahaysaa oo aad gubryahan dambe nin amnigii magaalada awalba wanaagsanaa haddana wanaagsana laakiin aad moodo in ciidamadii xeryaha ku jiri jiray ay soo bateen oo magaalada gudaheeda sheegeen taasaa wajahaysaa waxaan u wajahaynaa ciidamadu xeryahoodii ayaa lagu kala celinayaa talis bay leeyihiin ciidan kastaahi taliskii laga amro ayay ku laabanayaan intii shaqada qaban jidhayna shaqadoodii ayay sii laban laabayaan sidaas ayaan u amarnay oo amarka u bixinnay si aan u kala fiirinno in uu mid dhib u keenaya degmada yahay iyo mid inuusan ahayn mid nacfi u keenaya inuu yahay markaan kala ogaano markaas kabacdiis unbaa loo fasixi karaa degmada shir lagu qabto